Saameyn xoog leh oo ku dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle oo ka saameeya degmada Buulobuurte ee gobolka Hiiranga iyo buundooyinka. Bulshada ku nool degmadaasi ayaa isticmaalayaan doomiye oo sheegay in jaranga dhibaatayo la kulmayaan dadka qaar oo xaquuqaxan xaafado aan dhow buundadaasaya. Waxaana ku mid ah bulshada ku nool degmada Buulobuurte ee gobolka Hiiranga ayaa ku hadleen saameynta xooggan ee ku dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle.
halkaani waa buundadii degmada buulobuurde sidaad u jeeddaan biyihi ayaa ka kor maray meeshaan u jeeddaan waa halkii qaraxii oo ka dhacay ay ka go'an tahay buundada waa meel halisteedu aad u badan tahay biyuhuna saas uga korreeyaan geedaha iyo waxyaabo badan ay ku dhidhan yihiin webiguna uu fatahaadiisa ay saa'id tahay waxaa la raacayaa dooman macmal ah saad u jeeddaan doomankaasi oo khataro badan dadku ay ka sheegteen halisyo badan degmada buulobard waxaan laga qaxay afarta xaafadood oo kale ah indhaceel bakaabeyso iyo wadajir iyo xajabuubi kuwaasuu biyuhu ay saameeyeen waxaa dhex taaganahay buuntadii buulobirto oo sida og tahay awalba go'oo haddana haliidmay biyo isa sii raaciyeen hadda waxaa ka imid xaafadda xaajibuube waxaana ka soo baxay saaka labin kimika haddaan ku dhaafo inta biyaha kusoo dhacdo buuntadii doomakaasaa la raacuha maxbil ayagana haddii laan suuri lahay waxaan u xihiba amirku waanu biyaha kugu ridaan naftayda wax qalahaasaa bixi waaya ilaahay buu saaki hadda waxaan dhex taaganaa buuntada degmada buuli jirto oo ayadoo go'an haddana biyihii isa sii raaciyeenoo haddii laan suuri lahay waasaasa u jirtiin wax tiin waxaan ruuxuu ahaa biyihiyaa jirir kuu ceshay waan ruuxuu hayaan xaafadaheenna waxaa laysugu tagay alboorka dhulka maaragta oo haddii laan suuri lahay wadhaha weliidii ay isugu tageen dadkii xaafadda wajir iyo xaafadda cajabuulada isku deganay biyahaanaa galay waana sii socdaa biyaha inay sii yacni naaqusaanaa malinayna laakiin waaba ka sii daroyin hadda biyo kaleba imaanoha xowliyaba saadam cabdi iidow oo ee doqa degmada buulobuurd iyo dhinigii kiishay ku hadalay siduusan la qaybsadaya dareenshow bulshada maanta bulshada dareenkeeda aan la qaybsanaynaa hoon ka jeekamayna doominkii iyo nidaamkii iyo qaababkii meesha loo maraayay maanta waxaan soo koontarona buundadii aan soo dhex marnay bulshada qaybihii kala duwanaaya ayagana waxaan rabnaa inaan u tagno oo dhibaatadooda iyo baahiyaha ay qabaan gaarka aan la soo wadaagno oon soo aarno dareenkooda iyo dareenkayna aan midayno si micnaha naloo dhahin filooyin ku dhex jiraanoo baahida degmada u tirdanaan rabnaa duulaa yidhaaho si baahiyahooda u gudbinno cid kasta oo bulshadan ka qayb qaada karto oo u gudmo karto oo wax kasoo gaarsiin karta kasoo gaarsiiso ilaahaan u maqan maanta waa kasaa waan bulshada dhex joognaa duulaa yidhaaho maashaan waxay ahayd difaacii hore ciidanka haddana biyaha oon difaac uga jaro marka bulshada dadka webiyaha agtooda degan waxaan rabnaa in micnaha faajigaan gooni ay yeeshaan fariimaha usoo dhaca way arkayaan oo digniinta ah inay raacaan in dowladnimada lagu shaqeeyo islaamnimo laysugu gurmado walaalnimo iyo ehilnimo iyo qaraabnimo laysugu gurmado